barnaamijka falanqaynta wararka alaaba waxaad ka maqal dhegaysataan idaacadda raadiyaha cadado subaxnimo kasta saacaddu markay ku beegan tahay saddexda iyo weliba barka marka laga reebo subaxnimada jimcada ah saakana barnaamijka waa barnaamij aad u xiiso badan waxaana idinkugu haynaa qodobadii ugu dambeeyey ee haatan ka tagan gudaha dalka iyo weliba dunida inteeda kale meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegaysanaysaan baa dhegaysa haboon haatanna qodobada ugu xiisaha badan barnaamijka waxaa saaka ka mid a ururka haweenka degmada saaxo oo fariin u diray maamulka puntland waxay ku saabsan tahay fariintaasi bal barnaamijka igoola dhegayso inta uu hawada ku jiro barnaamijka ayaad uga bogan doontaan intoo hawada ku jiro waxaad kaloo maqli doontaan kutirada guddiga dib u eegista dastuurka soomaaliya oo la kordhiyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan inta uu hawada ku jiro saddex qaybood buu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay golaha shacabka oo ah shan xubno iyo aq barnaamijka ayaad uga bogan doontaan qodobada xiisaha badan sidoo kale waxaad maqli doontaan shil gaari oo khasaare geystay oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo wisile ka tirsan gobolkani mudug barnaamijka ayaad uga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan intuu barnaamijku hawada ku jiro maamulka somalilan oo beeniyey in ruushku saldhig militari ka dhisanayo magaalada saylac
maalmo dhowtan waxa ay luqada afka ingiriisiga websadada wax ku qoraa ay qorayeen in dowladda ruushku ay dalab idin keentay ah
barnaamijka ayaad uga bogan doontaan intuu hawada ku jiro sidoo kale waxaad maqli doontaan inta barnaamijku oo hawada ku jiro isbeddelka lagu sameeyey ciidamada ku sugan gobolka banaadir gaar ahaan magaalada xamar waa maxay sababto barnaamijka ayaad ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro
magaaladan waddo xidhani ma jirtee waddooyinku dadka iyo gaadiidka iyo cadowga iyo kuwa ummadda dhibaateeya ayay ciidamada u joogaan laguna baaraa qofkii la
barnaamijka ayaad qodobadaas ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinada caalamka toddobaatan qof oo ku dhimatay weerar gaas loo adeegsaday oo ka dhacay dalka suuriya barnaamijka ayaad uga bogan doontaan haatanna aan ku daafurano mid ka mid ah kaalmaha suugaanta ee ay ku luqayso xabiibe xasan tooxow
annaka ma cabsoonine calooshayda wixii galay iyow baan su-aale annaka ma cabsoonine calooshayda wixii galay iyow baan su-aale wuxuu yidhi camuudiyo ciidda kumaan istaage calabaa i keene anabay wax ila qabo wuxuu yidhi camuudiyo ciidda kumaan istaage calabaa i keene
waa hagaag dhegeystayaal heestaasi oo dhammaystiran waxaa ku maqli doontaan barnaamijka barnaamijka saaka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jila halkana idinkala socodsiin doonaa intuu hawada ku jiro haddaba qodobadan hore idinkugu soo sheegay waa qodobada ugu xiisaha badan ee barnaamijka falanqeynta wararka ee raadiyaha cadaado haatanna mar kale kusoo dhowaada barnaamijka falanqeynta taariikhda haddaan idin xasuusiyo waxay saaka ku beegan tahay sideedda bisha afriil laba kun toban iyo sideedda waana subaxnimo axad ah meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegaysanaysaanba subax wanaagsan aynu ku bilownay shil gaari oo khasaare geystay ayaa ka dhacay degaan ka tirsan gobolkani mudug wararka inaga soo gaaraya deegaanka wisila ee gobolkani mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo khasaare fara badan geystay sidaa ay inoo xaqiijiyeen maamulka gobolka mudug ugu yaraan saddex ruux oo dhallinyaro ah ayaa waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kadib gaari ay la socdeen oo ku gadoomay halkaasi dhallinyaradani ku dhaawacantay shilkaasi ah ayaa labo ka mid ah waxaa soo gaaray dhaawac culus sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka gaarigaha ayaa la sheegay inuu ku socday xawli islamarkaana uu ka baxay waddada kadibna uu ku gadoomay halkaasi inta badan shilalka ka dhaca gobolkani mudug ayaa waxaa sababa baabuurka waddooyinka aadka sida xawliga ah ugu socda iyo dhallinyarada oo aan tababar fiican u lahayn wadista gawaarida ay xawliga u wadayaan waa sababta keliya ee keentay in dhallinyaro soomaaliyeed gaariyaashu ay kula gadoomaan waddooyinka qaar haddii ay ugu socon lahaayeen si wanaagsan sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah dadka deegaanka wisil oo ka warbixiyey xaaladda dhallinyaradaasi mar kale meel kastoo joogtaan subax wanaagsan weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii falanqaynta qaybihiisii hore haatanna dhanka iyo saaxo ururka haweenka ee degmada saaxo ayaa fariin u diray maamulka puntland ururka haweenka ee degmada saaxo ayaa maanta ololo nadaafadeed oo ay ka sameeyeen waxay waxay iskaa wax u qabso kaga bilaabeen degmadaasi iyagoona haweenku ay qashinka ku gurayeen gacmaha kadibna qalab la-aan soo wajahday dadka halkaasi ku sugan dhuux jaamac cismaan guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee degmada saaxo ayaa sheegtay inay wax badan qabteen maanta ay ka qabteen degmada saaxo xarumaha barakacayaasha ee u dhadhow goobahaasi guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada saaxo ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in aysan degmada saaxo lahayn wax lagu guro qashinka sida gaadiid gaadiidka fageeye qashinka iyo sidoo kale badeelo midnaba inaysan haysan waxayna ugu baaqday maamulka puntland in ay wax ka qabato arrintaasi si ay degmada nadaafadeeda ugu dadaalaan dadka ku sugan iyo weliba ururka haweenka
ururka haweenku waxba uma kala harin maanta dad guryaha lagala sugay weli banaankaan dheeranahay marka hawsha si waxaanu qabanay firfircooniyo dhabar adeeg leh sabawanaag leh aan muxuu ahay kadegmadanaga aan korniyo iyo saaxil karsinimo aan ugu soo baxnay aan isku taskiilino markii hore aan ka jirnay waaya waa mahadsan tahay bal een, degmadii iyo maxaa ku dhacay iyada ma waan laga heli karin dowladda hoose qalabkii nadaafadda loogu talagalay maadaama saa xustay aad gacanta ku gurayseen lagama helo ilaala lagama helo gaari gacanin male fargeetooyin male waxaan ku jiray madeedo aanu jarnay oo ah maxaan ku dhahaa sinadaaro baan ku xaadaynay waxna geedaha bacahaan ka fijiraynay waxna maxaan ku dhahaa xaadano xintuna xaadanada iska filaysan oo aan wasakhiga aada u aruurin karin adigii gacantana iyo dhib baan ku waxaynay laakiin waan ku talagalay maanta inaan isdhaafino muxuu ahaayta maadaama ay tahay xilligii roobka qashinkaas inaan isdhaafino oo aan maxaan ku dhahaa aan aan isdhaafino dantanada maxaan ku dhahaa u eegno waaya ugu dambayn marka maxaa ku baaqi lahayd aad iyo aad waxaan leenahay hay-adihii kii calamiga oo goobaha maxaan ku dhahay nadaafada qaabilsan inay naga keenaan qalabkii qashinka lagu aruurin jiray oo ay gacan naga siiyaan oo xataa dad shaqaalaha ay u qoraan meeshaas oo seen beri muxuu ahaay ka daba taga oo dadka ku jira qashinada meelaha goobaha oo guryaha u dhow iyo maxaan ku dhahaa oo dad magaalada ay u qoraan oo ay ay keenaan fargeetooyin oo keenaan gaari gacmo oo keenaan gaari qashinka lagu jiro oo magaalada dhexdeeda qashinka laga sameeyaan rabaa maalin walba gaari la leeyahay baryi mayno gaarigaan saddex beri baan daba taagnayn oon baryaynay ilaahay saabka na siiyey irkaa
ma ahan markii ugu horreysay oo ururka haweenka ah ee degmada saaxo ay diraan baaq noocani oo kale ah maadaama ay yihiin urur jecel horumarka degmada saaxo iyo weliba bilicda magaaladaasi halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megaartis iyo weliba aaladda tabinta tooska ah ee live streamka
wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani
waa barnaamijkii falanqaynta ah ayaan weli ku guda jirnaa dhegaystayaal meel kastoo joogtaan subax wanaagsan tirada guddiga dib u eegista dastuurka soomaaliya ayaa la sheegay in la kordhiyey guddiga dib u eegista iyo la socodka arrimaha dastuurka baarlamanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in la kordhiyey tirada guddigaasi oo haatan lagu soo daray lix xubnood gudoomiyaha guddigaasi cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa waxa uu sheegay in tirada guddigaasi oo markii hore ahayd toban xubnood haatana lagu soo kordhiyey lix xubnood oo hor leh islamarkaana la shaqayn doona guddigaasi gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in lixdan xubnood laga keenay maamul goboleedyada dalka ka jira si ay uga qayb qaataan dib u eegista dastuurka iyo habsami socodka dalka soomaaliya
saddex qaybood buu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay golaha shacabka oo ah shan xubnood iyo aqalka sare oo ah shan xubnood iyo lix xubnood oo lagu soo biiriyey oo dowlad goboleedyada lixda deegaan doorasho oo cid waliba ay soo magacaabatay laba xubnood xubino waxay ka mid noqonaysaa guddiga madaxa bannaan ee xubinina waxay ka mid noqonaysaa ee guddigan bay ka mid noqotay sidaa daraaddeed guddiga hadda shaqeeya oo awal ahaa tobanka xubnood hadda waa lix iyo toban xubnood ayuu ka kooban yahay waa ballaarin yahay halkan baana lagu wada shaqeeyaa
waa markii ugu horreysay oo guddiga dib u eegista dastuurka iyo la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamanka soomaaliya ay qeyb ku yeeshaan maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana haatan maamul goboleedyada dalka ka jira ay mid mid ugu yeesheen maamul kastaahi xubin u gaar ah oo uu ku leeyahay guddiga dib u eegista dastuurka iyo la socodka arrimaha baarlamanka soomaaliya weli waxaad la socotaan barnaamijkii falanqaynta oo idinkaga imaanaya raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megahertes haatanna qodobada kale ee barnaamijka
walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaad jir bay laba gamco
meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhagaysanaysaan subax wanaagsan weli waa barnaamijkii falanqaynta wararka ee raadiyaha cadado maamulka iskood madax bannaanida ugu dhawaaqa ee somalilan ayaa beeniyey in ruushku saldhigga milatariha uu ka dhisanayo magaalada saylac wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan sacad cali shire ayaa beeniyey in wararka warar sheegaya in maamulka somalilan saldhig milatari uu magaalada saylac ka siinayo dowladda ruushka inkasta oo aan adduunku aqoonsanayna maamulka somalilan haddana maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowladda ruushka ah ay somalilan weydiisatay saldhigi militari oo ay ka dhisato gobolada uu ka arrimiyo maamulkaasi
maalmo dhowta ruuxa oo ay luqada afka ingiriisiga websayada wax ku qora ay qorayeen in dowladda ruushku ay dalab idin keentay ah inay saylac ka daydo mustaqbalka ay doonayso inay isku fuliso arrintaas ma jirta ani haftay u arkay kalbiska la wareejinayay laakiin runtii wax ka jira ma jira arrinkaa ma jiraan kowyaano marka eh, wax dowladda ruushka xidhiidh noocaas oo laga soo qaaday ma jira Maya.
midkood dhowr jeer uu yimid oo kii berbera markii la furayay haa, haa, haa.
laakiin arrintaa xukuma jira kala hore wuu inoo yimi laakiin arrinkaa ma arrin jira cidi iskama arag dalab inooma soo gudbin arrin rasmi ah oo ka haynaa ma jiro hal wadahadal inoo wada socdaa oo arrinkaa ku saabsanna ma jiro
maalmo dhowta ruuxa oo ay luqada afka ingiriisiga websayada wax ku qora ay qorayeen in dowladda ruushku ay dalab idin keentay ah inay saylac ka daydo mustaqbalka ay doonayso inay isku fuliso Ha.
arrintaas ma jirta ani haftay u arkay kalbiska la wareejinayay laakiin runtii wax ka jira ma jira arrinkaa ma jiraan kowyaano marka eh, wax dowladda ruushka xidhiidh noocaas oo laga soo qaaday ma jira Maya.
midkood dhowr jeer uu yimid oo kii berbera markii la furayay haa, haa, haa.
laakiin arrintaa xukuma jira kala hore wuu inoo yimi laakiin arrinkaa ma arrin jira cidi iskama arag dalab inooma soo gudbin arrin rasmi ah oo ka haynaa ma jiro hal wadahadal inoo wada socdaa oo arrinkaa ku saabsanna ma jiro
waa markii ugu horeysay ee dowladaha quudaha adduunka ay soo baxaan warar sheegaya inay doonayaan inay saldhig ka dhisato maamulka iskeed madax bannaanida ah ugu dhawaaqay ee somalilan inkastoo aysan jirinin aqoonsi ay dunida ka haysato maamulka somalilan uu yahay maamul goboleed ka tirsan maamulada soomaalida ee ku sugan haatan geyiga dalka soomaaliya waa barnaamijkii falanqaynta ayaan weli ku guda jirnaya dhegeystayaal meel kastoo joogtaana subax wanaagsan oos wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirnooy
meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegeysanaysaanba ah dhegeysa habboon haatanna dhanka iyo muqdisho iyo isbeddelka lagu sameeyey ciidamada ah ku sugan gobolka banaadir afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa sheegay in isbeddel lagu sameeyey ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee ku sugan koontaroolada degmooyinka gobolka banaadir afhayeenka ah ayaa sheegay in tirada ay tahay qorshe u degsan ciidamada dowladda soomaaliya si loo adkeeyo ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa la qaaday ciidamadii hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa ee ku sugnaa koontaroolada kala duwan ee magaalada muqdisho haatanna waxaa lagu soo daadiyey ciidamada booliska soomaaliya halkaasi oo aan horey loogu arki jirin ciidamada booliska soomaaliya afhayeenka ah gobolka banaadir oo la hadlaya warbaahinta waxaa hadaladiisii ka mid ahaa magaaladan waddo xidhani ma jirtee waddooyinku dadka iyo gaadiidka iyo cadowga iyo kuwa ummadda dhibaateeya ayay ciidamadu u joogaan laguna baaraa qofkii la xaqiijiyana uu soo gudbaa qofkii la garan waayana lagu baaraa cadowgana looga hortagaa horta inaan intaas saxo ayaan rabaa magaaladan isgoosyadeeda ayay ciidamadu joogaan ujeedkay u joogaana waa ilaalinta shacabka iyo hantidoodaba in la ilaaliyo qodobka horta waxaan rabaa inaan saas kuula soxo waa sax in ay ciidamadii hay-adda nabad sugiddu ay lahayd ee joogay isgoosyada qaar joogay in ay difaaci lasii durjiyey oo dan kale loo qaaday waa sax isla ciidankii qaranka ayaana ee shaqadii sii haya oo waajibkii la wareegay oo ay oo ciidanka booliiska soomaaliyeed ah maadaama operationka ama howlgalka ay leeyihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed marka ujeedku waa ciidamo isbedelay oo oo- oo ka wada tirsan hay-aadka ciidamadu ay ka ay ka tirsan yihiin ka tirsan ay fariisinta sii sikiyeen ciidamadii kaloo booliiskana ay ay ay joogaan ciidamada nise ka tirsan waxay joogaan jidka warshadaha waxay joogaan xarumo badan bay joogaan ciidamadii meeshay joogeenna waxaa jooga ciidanka booliiska soomaaliyeed oo haddaba aan korneel kusoo marnay waayahay cabdifataax marka waa isbedel ciidan mooye cilad kale ma jirto walaal halkii bay joogaan difaac kasii xaggay joogaan siinka dheer bay joogaan maslax bay joogaan kaxda dhexday joogaan magaaladoo dhan bay ay ciidanku ay ay ay joogaan oo awalna fadhiismo u ahayd haddana fadhiismo xarunta xisbiga oo ay ayay ayay joogaan
waa markii ugu horeysay oo tan iyo markii la doortay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo lagu arko ciidamada booliska soomaaliya oo ku sugan kontaroolada iyo weliba qeybaha kala duwan ee magaalada muqdisho ciidamada booliska oo ammaanka sugaya xarumahaasi horey waxaa ugu sugnaa ciidamada sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa waxayna sugayeen ammaanka guud ee magaalada muqdisho balse haatan waxaa shaqadaasi la wareegay inteeda badan ciidamada booliska soomaaliya haatanna dhanka ah iyo warbixinadii caalamka toddobaatan qof ayaa ku dhimatay weerar gaas loo adeegsaday oo ka dhacay waddankaasi suuriya shaqaalaha gurmadka deg deg ah iyo howlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan toddobaatan qof ay ku dhinteen weerar looga shakisan yahay in loo adeegsaday kiimiko oo lagu qaaday magaalada doqmah ee fallaagadu ay haatan ka taliso ee waddankaasi suuriya kooxda iskood isu abaabushay ee gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano wite helmetes ayaa waxa ay barteeda twitterka soo dhigeen sawirro muujinaya dhowr meyd oo yaala dhulka kuwaasi oo ay sheegeen in ay waxyeelaysay kiimikadaasi waxaa kooxdaasi ay sheegtay in tirada dadka weerarkaasi ku waxyeeloobay ay ka badan tahay haatan tirada ay soo gudbisay islamarkaana laga cabsi qabo inay soo kordhaan dad kale dowladda suuriya ayaa eedaani qaadanaysa waxaana la sheegayaa inay ka dambeysay dowladdaasi weerarka kiimikada ah waxayna ku tilmaameen dowladda suuriya inuu yahay warar been abuur ah islamarkaana la baabuurinayo eedeymaha loo soo jeedinayo dowladdaasi suuriya wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay in ay si dhow ula socoto waxa ay ku tilmaantay weerarka murugada leh iyadoona sheegtay in ruushku uu ka garab dagaalamayo ciidamada dowladda suuriya uuna qaadi doono mas-uuliyadda haddii weerarkaasi loo adeegsaday hubka kiimikada ah ay gacan ka geysteen weerarkan weerarkan ayaa imanaya xilli ay magaaladaasi oo keliya fallaagadu haatan ay ugu awood roon tahay weerarkan ayaa looga shakisan yahay inay geysteen dowladda suuriya waxaana lagu eedeeyey diyaarado nooca qumatiga u kaca ee loo yaqaano daroniska oo la sheegay inay magaalada ku duqeeyeen barmiilo ay ku jiraan sunta kiimikada ah taasi oo dadka dhibaato u geysatay waxaana haatan tirada dadka dhimashada ah ee mareysaa ku dhowaa toddobaatan qof lagana cabsi qabo inay sii kordho tirada dadka ku waxyeeloobaya suntaasi kiimikada ah ee ay ku duqeysay dowladda dadka rayidka ah guud ahaan iyo gebyahaanbaa dhegaystayaal intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii falanqaynta oo aad kala socoteen raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megaartes barnaamijka saaka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jire farsamada hagaagsan ee hagarlaaneed waa saaxiibkay sharmaake maxamed maxamuud sharma ka suulay barnaamijkan mid lacayna intaan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo waa barnaamijkii falanqaynta oo intaasi inoogu soo gabagaboobay haatanna heestii horeba ah aan idinkugu ballan qaadnay ee ay ku luqaynaysa xabiibo xasan taxow iyo qaybaha inooga dhiman
macad eedaba wabaniga cajabise